alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslma tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu walaalayaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadoo dhan iska leh allaha inagu kulmiyey beyd ka mid ah guryihiisa uu dhulka ugu jecel yahay innagoo kale faa'iidaysanayna kelimaad ku saabsan diinteenna sharafta iyo qiimaha badan leh ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa ka jeedinaya iyo ciddii dhegaysanaysaba inuu miisaanka xasanaadkeenna inoo saaro yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim sidaa uu sheegay walaalkeen sheekh mukhtaar jazaahu llahu khayran mowduuca ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay qawaacid fi islaaxi lbuyuut walaalayaal ugu horeyn guryaha in la hagaajiyo oo la toosiyaa waa amrun muhimun jidda waa arrin aada iyo aada u muhiima lianna biislaaxi lbuyuuti yasluxu lmujtamacu kulluh wa biifsaadiha yafsudu lmujtamacu kulluh sababtu waxay tahay guryuhu inay hagaagaan ayaa bulshadoo dhamme ay ku hagaagaysaa guryuhu haddii ay qarimaanna ciyaadan billaah bulshada oo dhammi inay qaribanto ayay sabab u noqonaysa sidaa awgeed baa qur-aanka kariimka ah markaynu u noqonno waxaynu arkaynaa aayado fara badan oo rabbunaa jalla wacalaa uu inagu faraayo guryaha inaynu ilaalinno dadka jooga la ilaaliyo la toosiyo waxalla wixii axdar iyo dhibaato iyo xumaan ah aada iyo aada looga difaaco o looga ilaaliyo wuxuu rabbi yidhi jalla wacala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay wuxuu u dhawaaqayaa dadka mu'miniinta ah iyadoo ilaahay uu leeyahay qur-aanka kariimkaa dhexdiisa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaan kale how haddaad maqashana waxaa ku saaran ayuha almar'u lmuslim inaad dhegta raariciso oo aad soo jeedsato waayo wa imaa khayrun tu'maruu bih ama khayr baa lagu farayaa wa imaa sharun tunhaa canhu ama shar baa lagu diidaya ilaahay markuu dadka mu'miniinta u dhawaaqay wuxuu faray inay naftooda iyo ehelkooda ka ilaaliyaan naar siday uga ilaalinayaanna waa inay ku toosiyaan ilaahay jalla wacalaa taacadiisa iyo inay ka ilaaliyaan oo waxa weeye ay aada iyo aad ugala dadaalaan macaasida iyo munkaraadka naartaasaa ilaahay ka sii warramay ilaahay jalla wacalaa inama geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga badbaadiyo in shidaalkeedu uu yahay ee lagu shidayaa dad iyo dhagaxyaan ayaa shidaal u ah malaa'igta joogta ee dadka ku cadaabaysaana waa malaa'ig aad adag oo qalqallafsan oo qalbi adag weeye wixii ilaahay jalla wacalaa uu farayna ku soconayo on ilaahay caasi ahayn walaalayaal nafta iyo ehelka in la ilaaliyo oo naar laga ilaaliyo oo khayrkiiyo wanaagga lagu hogaamiyo xumaantana lagala dagaalamo ayaa gurigu uu ku hagaagaya sidaa walaalayaal marka ay tahay waxaa jirta asbaab aada iyo aada u fara badan iyo qawaacid inoogu kaalmaynaysa inaynu guryaha hagaajinno guryaha dadka muslimiinta ah gurina waxa weeye waa guri fiican oo sidii la doonayay ku sugan in halkaa loo joogteeyo khayrka iyo wanaaggaasi ayaa muhiima gurina waa guri wax ka dhiman yihiin oo u baahan wixii ka dhiman in loo dhammaystiro loo hagaajiyo gurina waa guri wax badani ka qalloocaan oy ka qaldan yihiin waxaa ka mid a walaalayaal ee asbaabta iyo qawaacidda aynu guryaha ku hagaajinayno anigoo aada iyo aada u soo koobaya wakhtigoo yar aawadii alxirsu calaa tacmiiri lbuyuuti bisalaa in lagu dadaalo in lagu camiro guryaha salaada salaaduna sidaynu ognahay waa min afdali alacmaali asaalixa acmaasha wanaagsan ee ilaahay jalla wacalaa uu jecel yahay sababna u ah khayrka iyo barakada iyo raalli ahaanshaha ilaahay jalla wacalaa nuurna ah salaadu weeye gurigii lagula dadaalo ee cibaadada aadka u weyn lagu camiraana khayr iyo wanaag badan iyo islaax iyo hagaag inuu ka helayaa shaki ma laha sidaa awgeed baa arrintaa ay ku soo aroortay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee qowliga ah oo rasuulku uu qowl ahaan iyo hadal ahaan ummaddiisa u faray inay guryaha salaada kula dadaalaan ficil ahaanna rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu u samayn jiray faqad habata fi saxiixayni min xadiidi zayd bni haabitin ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal salluu ayuha annaasu fii buyuutikum wuxuu rasuulku yidhi dadow ku tukada guryihiinna fa ina afdala asalaati salaatu lmari fii beytihi ila almaktuuba maxaa yeelay salaadda qofku uu tukado waxa ugu fadli badan ta uu gurigiisa ku tukado salaadda faralka ah ee la faral yeelay mooyaane cabdilaahi bni cumarna radia allahu canhuma wuxuu rasuulka ka wariyey sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum wlaa ttakiduuha qubuura muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay salaadiinna wax ka mid ah ka yeela oo kula yimaada guryihiinna oo salaada ilaahay jalla wacalaa u tukanaysaan wax ka mid ah guryaha kula yimaada oo guryihiinna ha ka dhigina qubuuran ay kalqubuuri meel sida xabaalaha oo kale bilaa salaad ah oo bilaa cibaado ah guryaha ha ka dhigina wrawى mslm fي صaxiixihi min xadiiثi jaabiri radi اllah canhu qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عalyh wslm إida qaضىa axadukm صalaath fii masjidih falyajcal libeytihi nasiiba min salaatih marka uu midkiin waa ragga eh salaadiisa faralka ah masaajidka kusoo dhammeeyo ee uu ku soo tukado falyajcal libeytihi nasiiba min salaatih gurigiisana qayb salaadiisa ka mida ha geeyo oo guriga waxa weeye salaadda waxa ka siiyo barh salaadii ka mida guriga ha ku tukado fa ina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayra waayo ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka yeelayaa gurigiisa min salaatihi ay min ajli salaatih salaaddaa wuu kula yimi daraaddeed khayran khayr buu ka yeelaya weliba khayran cadiiman khayr weyn buu ka yeelaya walaalayaal axaadiidtaasi aynu carabka marinay waxaaynu ka qaadanaynaa fawaa'id aada iyo aada u waaweyn waxaa ka mida fawaa'idkaasi alxahu cala asalaati fi lbeyt boorin rasuulkeennu inagu boorinayo sala allahu calayhi wasalama salaada inaynu guriga kula nimaadno waxaa kaloo laga qaadanayaa ragga marka la joogo salaaday guriga kula imanayaan waa salaada sunnaha ah weeye salaada faralka ah ragga waajib waxa ku ah inay masaajidda iyo goobaha laga addimaye looga yeedhayo kusoo gutaan laakiin dumarka iyaga xataa salaada faralka ah masaajidda inay kusoo tukadaan way u bannaan tahay laakiin waxa u fadli badan inay guryahooda ku tukadaan wabuyuutuhunna khayrun lahunna waa ka rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam guryahooda ayaa u khayr badan waxaa kalaynu ka qaadanaynaa sunnada lagula yimaado gurigu inay ka fadli badan tahay oo ay ka ajar weyn tahay sunnada uu ninku kula yimaado masaajidka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa axaadiidtaasi guriga salaada aynu kula imanayno in guriga qudhiisa ay u tahay khayr iyo barako iyo islaax iyo wanaag ay u tahay waxaa kaloo aynu axaadiidta ka qaadanaynaa qubuurta inaan salaad iyo cibaado lala tegi karin waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam walaa tattakhiduuha qubuuran waxaa la ysla yaqaanay xabaaluhu inaanay ahayn maxal iyo makaan cibaado oo cibaadada iyo salaadda lala tago markaa guryihiinna meel sida xabaasha oo kale bilaa salaada oo bilaa cibaado ah ka dhigina eh salaadiyo cibaadada kula yimaada baa rasuulku leeyihi sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxay ahlulcilmiga qaarkood oo xadiistaa sharaxay tilmaameen salaadaasi guriga lagula imanayo saddex faa'iido saddexduba way ku jiraan faa'iidada koowaad arrintaasi riyaaga way ka fog tahay oo qofku markuu ku sunnaysto gurigiisa riyaag iyo istusnimada arrintaasi waxa weeye way ka fogaynaysaa oo wuu kaga badbaadaya qodobka labaadna waxa uu yahay salaada iyo cibaadada uu guriga kula imanayaa waxa ay waxa weeye gurigii saamayn wanaagsan bay ku yeelanaysaa oo barakada iyo khayrka ayaa gurigii ku soo noqonaya islaaxiisa iyo wanaagsanaantiisana waxa weeye wax weyn ka taraaya waxaa kaloo markaa salaada guriga lagula imanayaa ee ay leedahay fadligaa weyn ee aynu soo tilmaanay rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu sheegay weliba ku daro qofka weyni marka uu guriga ku tukanaayo caruurta had iyo jeer yaryar ee joogtaa way ku daydaan waxaanuu samaynayaa saamayn iyo raad buu ku yeelanayaa sidaa awgeed baa had iyo jeer carruurta yaryari wax badan oo salaada ka mid a dhanka loo jeedsanaayo rukuucda sujuudda waxa weeye salaada wax badan oo ka mid a ficilkaa uu waalidku samaynaayo iyo salaada uu waxa weeye tukanaayo ayay ka arkaan haddaynu eegno sunnadii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ee ficliga ahayd rasuulku guriga aada iyo aad buu ugu sunnaysan jiray sunnayaasha rawaatibta la idhaahdo ee salaadaha faralka ama ka horeeya ama ka dambeeya gurigiisa ayuu kula iman jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wakadalika salaatuleyshana guriga ayuu kula iman jiray wixii kale markaa salaad ah ee ilaahay dooneen faralka ahayna guriga ayuu kula iman jiray ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaaya addoomihiisa nebi maxamed rumaysan calayhi asalaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa idinku sugan dhab ahaan rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan walaalayaal waxayna tusaaya salaadu kaalinta weyn ee ay ka qaadanayso guryuhu inay hagaagaan caruurta iyo ehelka iyo dadka had iyo jeer guriga jooga salaadii in la fara ayaa rasuulku ina faray sala allahu calayhi wasalam xadiidka abu daawuud iyo ay wariyeen wuxuu uhi rasuulku muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabci siniin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin wafariquu baynahum fi lmadaajic fara caruurtiinna iyo awlaaddiinna salaada fara marka ay toddoba jir yihiin lafdi kalea sheegaya callimuu bara markaa toddoba jir markay gaadhaan baa la farayaa la odhanaya salaada tuko tahaaro qaado weysayso salaadii baa sidaa loo farayaa oo waxa weeye la barayaa oo loo sharaxaya marka ay toban jir gaadhaanna ku garaac baa rasuulku leeyihi sala allahu calayhi wasalam macnihii inay gudaan gutaan oy la yimaadaan ayaa waxa weeye lagu edbinayaa haddii ay gudan waayaan oo inay gutaan ay diidaan wa fariquu baynahum fi lmadaajic makaan jiifkana ku kala kaxeeya oo waxa weeyaan markaa gogosha u kala durkiya xadiidkaasi sidaynu sheegnay abu daawuud baa wariyey min ariiqi camr bni shucayb can abiihi can jaddihi ahlulcilmiga badidooduna ariiqaasi way quweeyaan oo qaar saxiix ka dhiga iyo qaar xasan ka dhiga intuba way jiraan walaalayaal marka laysku soo duuduubo salaada cibaadada la ydhaahdo oo aada iyo aada u qiimo badani sida ay nafta u hagaajinayso ee qalbiga iyo jidhkaba ay u nuurinayso ayay guryahana u hagaajinaysaa oo ay u nuurinaysaa inaynu kolkaa ku dadaallo oo guryaheenna aynu cibaadadaasi salaada kula dadaallo ayaa ina saaran arrinta labaad waxay tahay ee guryaha aynu ku hagaajin karaa waa qiraa'atu alqur'aani fi lbeyt qur-aanka kariimkaa in guriga lagu akhriyo oo arrinta noocaasa lagu dadaalo gaar ahaan suuradda la ydhaha suuratulbaqara waayo axaadiis gaara iyada ku soo aroortay xadiidka abi hurayra ee imaamu muslim warinaayo wuxuu rasuulkeenu leeyahay sala allahu calayhi wasalama laa tajcaluu buyuutakum maqaabir guryihiinna ha ka dhigina xabaala ha ka dhigina qubuur ina ashayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara maxaa yeelay shaydaanku uu ka baxsadaa oo uu ka cararaa guriga suuradda la ydhaha suuratu lbaqara lagu akhriyo lafdi kalena wuxuu sheegayaa shaydaanku ma galo waxaynu ognahay walaalayaal shaydaanku guriga hadduu soo galo iyo halalla halkii uu joogaba wuxuu ka shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa luminta dadka iyo fasahaadka iyo waxa weeyaan markaa waxqaribista ayuu ka shaqeeya haddii markaa gurigaa shaydaanku uu ka fakado oo uu geli waayo uu ku dhici waayo oo waxa weeyaan markaa uu lumin kari waayo dadka jooga dee salaax iyo wanaag baa guriga arrintaa ugu sugan aad iyo aada u weyn waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa xabaaluhu inaanay ahayn meel qur-aanka lagu akhriyo qur-aanka kariimkaa guryahana waa lagu akhriyaa masaajiddana waa lagu akhriyaa hal alla halkii kale ee waxa weeye ay bannaan tahayna waa lagu akhriyaa laakiin qur-aanka akhriskiisu waa cibaado cibaadooyinkana sidoodaba xabaalaha lalama doonto waayo arrintaasi waxa weeye waxay keeni kartaa inay dadka la sii fogaato ay la sii durugto waxaa kaloo xadiidka walaalayaal ku sugan suuraddan la ydhaha suuratulbaqara fadliga iyo wanaagga ay leedahay xadiid kale wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam oo isla suuraddaa suuratulbaqara ku saabsan iqra'u lbaqarata fa ina akhdaha baraka wa tarkaha xasra walaa tastatiicuha albaala qur-aanka suuratulbaqara akhriya waayo suuraddaa in la qaato oo la bartaa waa barako waa khayr waxa weeyaan markaa fara badan in laga tagaana waa xasra iyo waxa weeye qoomamo iyo muruga weeye walaa tastaiicuha albaala kuwa waxa weeye saaxiriinta ahina ma karaan imaamu muslim iyo imaamu axmed iyo baa wariyey albatala waa dadka suxarada ah ee falalowyada ah weeye ma karaan maxaa looga jeedaa waxay ahlulcilmiga qaarkood ku fasireen ay laa yumkinuhum xifduha ma qaybi karaan mar hadduu qofku falalow yahay suuraddaa baqara inuu qaybaa suuragal uma aha waxaa kaloo lagu fasiray ay laa tastaiicu annufuuda fii quraa'iha aw fii qaari'iha waxaanay awood ahayn kuwa falalowiyada ahi inay sixirkaa iyo falkaa karsiiyaan oo ay waxa weeye ku dhibaan qofka suuratulbaqara akhrista si kastaba ha ahaatee walaalayaal suuratulbaqara guriga lagu akhriyaayo shaydaanku waxa weeye ma soo gelayo wuu ka fakanaya wuu ka cararaya sidaasaa kolkaa dadka jooga ay ku hagaagayaan sharkiisa iyo lumintiisana ay kaga nabadgelayaan waata kale eh kuwa waxa weeye wax falaya ee falka maleegayaana iyaguna karsiin maayaan walaa tastaiicuha lbaala qisaa beri way dhacday markaa waxaa beri dhacday nin wanaagsanaa oo qur-aanka yaqaanay oo aada u akhrii jiray oo ahlu tawxiidka ka mid ahaa ayaa dadka qaar oo dadkan wax sixiro ahi ay isku dayeen inay sixiraan dacwad markaa faasidana way ku baaqayeen markaa ninkii qur-aanka gaar ahaan suuratulbaqara ayuu ku celceliyaa iyaguna sixirkii bay u soo maleegaan dagaal baa waxa weeye ka dhex taagan wuxuu yidhi ilaahay jalla wacalaa waxba iguma yeelin mararka qaar baan dhagahayga ka maqlaayay buu ihi sanqadh ee wax ka hadlaayoo leh waar qofku buruud adagaa ya qofku buruudaga wax markaa lahoo dhagahayga ka hadlayaan mararka qaar maqlaya buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qiraa'adaasi qur-aanka ayuu ku badbaadiyey sidaasoo kale walaalayaal qur-aanka kalena guriga waa in lagu akhriyo wakadalika dikriga kale iyo xuska ilaahay jalla wacalaa guriga waa in markaa lagula dadaalo si gurigu u hagaago oo uu u wanaagsanaado noloshiisuna ay u noqoto nolol wanaagsan oo idmi'naan iyo raaxo iyo deganaansho leh sida taxmiidda ama alxamdu lilaahda iyo allaahu akbarta iyo tasbiixda iyo laa ilaaha ila allahda iyo dikriga kale ee faraha badan iyo ducada iyo baryada ilaahay jalla wacalaa la baryaayo intaba waa in guriga lagula dadaalo waxaanaynu dareemi karaa walaalayaal ilaahay jalla wacalaa meeluu ka maqlaayo mar kasta xuskiisa iyo weynayntiisa iyo iyadoo hadalkiisa qiimaha badan lagu akhriyaayo meeshaasi in raxmadda ilaahay ku soo degayso ilaahay agtiisana meel qiimo kale oo wanaagsan ay noqonaysaa shaki ma laha waxaa ka mid a walaalayaal adkaarta aynu aada iyo aada u ilaalinayno ee marka aynu ka warramayno guryaheenna iyo hagaajintooda dikriga la akhristo marka guriga la gelaayo iyo marka laga baxayo ka la akhristo waayo gurigaaga marka aada sii gelayso bisinka haddii aada qabatood ilaahay xusto shaydaankii waxa weeye ma gelaayo xadiidka jaabir ibni cabdilaahi radia allahu canhu ee saxiixa muslimka ku soo arooray wuxuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam ida dakhala arajulu beytahu fadakara allaha tacaala cinda dukhuulihi wa cinda طacaamih qaala shayطaanu liasxaabihi laa mabiita lakum walaa cashaa marka ninku uu gurigiisa galo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haweenayda qudheeduna waa la xukunun ee ilaahay jalla wacalaa uu xuso markuu guriga sii galaaya bismillaahi uu yidhaahdo marka uu cuntadiisa cunaayana bisinka uu u qabto shaydaanku wuxuu asxaabtiisa iyo acwaantiisa iyo kuwa la socda ku yidhaahdaa laa mabiita lakum walaa cashaa meelaa u hoyataan iyo casho midnaba halkan kuma haysaan labada midnaba halkan idinma yaallo sidaasuu ku yidhaahdaa meesha iskaga tagoo ka noqda wإida dakla falam ydkur اllaha tacaalى cinda dukhuulihi qaala shayطaanu adragtum اlmabiit marka uu gurigiisa soo galo oo bisinka uu iska iloobo oo uu guriga sidaa ku galana shaydaanku wuxuu u yeedhanayaa asxaabtiisiiyo wuxuu leeyahay meelaa u hoyataan allayla waa haysaane soo gala buu odhanaya markaanu cuntada bisinka u qabanna cuntadiina wuu la cunayaa wuxuu leeyahay adragtum اlmabiita wاlcashاa cunto iyo meelaa u hoyataanba waa haysataan halkaa walaalayaal waxaa laga qaadanaya haddii aan ilaahay jalla wacalaa xuskiisa guriga lagu gelin shaydaankiibaa u soo hooyanaya shaydaanku hadduu u soo hooydana guriga wuxuu ka qabanaya waynu naqaanaa fasaadkiisa iyo dadka jooga ee ku nool inuu iska hor keeno ayuu waxa weeye ka shaqaynaya si haddaba looga badbaado shaydaanka iyo sharkiisa guriguna uu u hagaago marka aad gelaysa bismillaahi waa inaad tidhaahdo oo aad waxa weeye ku gasho bisinka iyo adkaartii kale ee la akhrisanayey walaalayaal sidaasoo kale noocyada cibaadaadka ee kala duwan ee faraha badan waa inaynu guryaheenna kula dadaallo arrinta saddexaad waxay tahay ee guryaha aynu ku hagaajin karaa baaraka allaahu fiikum ricaayat lmas-uuliya labada qof ee guriga muslimka ama gurigaasi dhisan ka mas-uulkaahi waa ninka iyo xaaska weeye labadaa qof baa had iyo jeer hareeraha ka taagan oo ka mas-uula qof waliba inuu mas-uuliyaddii ku aadanayd ka soo baxo ayaa walaalayaal gurigu uu ku hagaagi karaa ee ninkana mas-uuliyad baa saaran haweenaydana mas-uuliyad baa saaran mid waliba waxbuu raacay mid waliba waxa uu raacay ilaahay hortiisa ayaa la weydiin doonaa wuxuu rasuulkeenu lahaa sala allahu calayhi wasalama waarajulu raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyatih ninku waa mid ilaaliyo ka ah ehelkiisa waana la weydiin doonaa raciyadiisaasi oo ilaahay baa jalla wacalaa kala xisaabtamaya siduu waxa weeyaan markaa u maamulayey iyo inuu xumaanta ka reebi jiray iyo khayrka inuu fari jiray iyo sidii uu u dhaqaalayn jiray iyo wixii looga baahnaa waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha haweenayduna iyaduna waxa ay raaciyad ka tahay oo ilaaliyo ka tahay guriga ninkeeda waana la weydiinayaa oo waxaa rabbi jalla wacalaa uga mas-uulka dhigay uu kala xisaabtamaya oo u weydiinaya waxyaabaha ninka saaran ama mas-uuliyaadkiisa waxaa ka mid ah wacaashiruuhunna bilmacruuf ilaahay jalla wacalaa wuxuu leeyahy ragga isagoo la hadlaaya dumarka si wanaagsan ula dhaqma dumarkana mas-uuliyaad fara badan oo laga yaabo in waxa weeye aa muxaadaraadka ku aragtaan insha allahu tacaala ayaa saaran marka haweenaydu ay ilaaliso gurigeeda ee xumaanta ay ka ilaaliso ee caruurta ay ilaaliso ee nafteeda ay ilaaliso ninkuna waxa weeye mas-uuliyaadkii saaraa isaguna uu ilaaliyo ayaa walaalayaal guryaheennu aynoo hagaagayaan waa soo koobayaa wakhtiga oo markaa dhacay aawadii waxaa kaloo aynu ku hagaajin karaa guryaha walaalayaal oo afraad tahiiru lbeyti min almunkaraati waalmukhaalafaat guriga inaynu ka nadiifinno aynu ka ilaalino munkaraadka iyo mukhaalafaadka kala duwan ee waxa weeye guryaha ka dhex dhaca sidaynu ognahay walaalayaal wakhtigan aynu joognaa waa wakhti iska fitan badan waa wakhti dhibaatadu badan tahay waa wakhti dadka in badan oo ka midi ilaa man raxima rabbi diinta waxa weeye iyo aadaabteeda in badan ay garab marsan yihiin sidaa awgeed baa si guryaheennu ay u hagaagaan waa in qofka waalidka ah rag iyo dumarba iyo mas-uulku guriga uu ka ilaaliyo munkaraadka kala duwan ee aadka u faraha badan weliba waxaa ka mid a haddaynu tusaale ka bixinno munkaraadka qawliga ah hadallada xunxun ee guriga lagaga hadlayo waa in layska ilaaliyo sida nacrasha iyo waxa weeyaan markaa cayda iyo waxyaabaha lamidka ah qofka weyn ee jooga waa inaanu ku mucaamilin caruurtana waa in laga qabtoo lagu edbiyo haddii lagu arko rasuulkeennu wuxuu leeyey sala allahu calayhi wasalama laysa almu'minu biacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadi qofka mu'minka ahi maaha ka durista badan ee dadka had iyo jeer dacniya ee dura ee wax ka sheega ceebeeya ka nacdasha badanna ma aha ka afka xunna maaha baa rasuulku leeyihi sala allahu calayhi wasalam waa xadiid waxa weeye saxiix waxaa kaloo rasuulku yihi laa yembagii lisidiiqin an yakuuna lacaana qof sidiiqa oo darajadaa qiimaha badan gaadhay ama isu diyaarinaya inuu gaadho uma habboona inuu noqdo mid nacdal badan waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam laa yakuunu lacaanuuna shufacaaa walaa shuhadaaa yowma alqiyaama kuwa nacdasha badani maalinka qiyaame marka dadka laysu keeno ee la tago kuwo ergeeya iyo kuwo markhaati waxa weeye kacaam midnaba noqon maayaan oo markhaatigana geli maayaan mana ergeynayaan maalinkaa walaalayaal aada iyo aad bay munkaraadkaasi u badan yihiin waxaa ugu daran oo markaad aragta aad aada iyo aada u naxaysaa waalidkii oo caruurtii oo maqlaysa ama gurigiisii wax ku dhex caayo wax ku dhex aflagaadaynaya weliba si cad oo arrintaasi dembi weyn isagii uu ku galaayo ee dadkii yaryaraa iyo caruurtiina ay ka baranayaan waxaana ogaataan baaraka allaahu fiikum wayanshau naashiu lfityaani fiina calaa maa kaana cawadahu abuuhu qofka weyn ee waalidkaahi wuxuu laasime had iyo jeer ee caruurtu ay ku arkaan hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba ayay caruurtu ku barbaaraan had iyo jeer waxaana lagu maahmaahaa laa yastaqiimu dilu walcuudu acwaj harhku ma tooso iyadoo laantii harhka harhku uu ka yimi ay qalloocdo iyadoo laantii qalloocdo harhku inuu tooso uu hagaagaa suuragal maaha iyadoo waalidkii waxa weeye uu qariban yahay ama aanu toosnayn ilmihii inuu toosaa aada iyo aad bay u adag tahay sidaa awgeed munkaraadka qowliga aada iyo aad aynu isaga ilaalin iyadoo dadku ay kala duwan yihiin oy kala wanaagsan yihiin oy kala mustawayaal yihiin ayaa haddana bulshadeenna in badan baa arrinta noocaasa a ku maqasheen qofka a ku maqashaan isagoo sidaa u dhaqmayana bilaahi calaykum waa in loo yeedho oo loo nasteexeeyo weeye waxaa kale oo laga ilaalinayaa guryaha ee munkaraadka ficliga ah sida waxa weeye dhegaysiga heesaha iyo muusikada taasina guryaha aada iyo aad bay ugu badan tahay heesaha in la dhegaystaana iyo muusikada iyo waxyaabaha noocaasa sidaa walaalayaal ka dharagsan tihiin waa arrin muxarama weeye qofka muslimka ahina inuu qur-aanka dhegaysto wixii anfacaya u bannaan uu dhegaysto ayaa waxa weeyaan markaa looga baahan yahay dhegihiisa iyo qalbigiisa waa inuu ka ilaaliyo waxa weeyaan maaragtay xumaanta iyo munkarka gurigiisa waa inuu ka ilaaliyo awlaadiisa iyo ehelkiisa iyo dadka guriga kula nool waa inuu ka ilaaliyo markaasaa la rajaynaya inuu gurigiisu hagaago waxaa kaloo ka mida munkaraadka ficliga ah ee guryaha ka dhaca ikhtilaadka rag iyo dumar isgey ah inay isdhex qaadaan mararka qaar sida guryo badan waxa weeye ka jirta iyo aadaabtii sharcigu dhigay in waxa weeyaan la gees maro in waxa weeye rag iyo dumar isgeya ay isku gaar noqdaan guriga dhexdiisii in dad aan xijaabnayn ay guriga waxa weeye dhexdiisii joogaan oo markaa rag ajaanibi a arkayaan wax alla waxaasoo dhan munkaraadka ficliga ah ee guryaha ka dhacayay ka mid tahay waxaa ka mid a walaalayaal munkaraadkaasi mushaahadatu laflaami alkhaliicati fi lbeyt in lagu daawado aflaamta iyo filimada xunxun ee aadka u silan ee qariban guryaha dhexdooda in lagu daawado arrinta noocaasi munkaraadka waaweyn bay ka mid tahay ee guryo badanna saamaysay qofka muslimka ahi si gurigiisu ugu hagaago waa inaan waxyaabaha noocaasa gurigiisa lagu daawan oo aanu ogolaanin oo aanu raalli ka noqon cid kale xataa hadday doontoon isagaba ahayni waa inaanu arrintaa ku sii daynin walaalayaal guud ahaan munkaraadka faraha badan iyo macaasida guryaha ka jirta ilaahay dartii inaynu u suulinaynu wax ka qabanna ayaa laynooga baahan yahay ee caaisha radia allaahu canhaa gebageba ayaynu ku dhownahay caaisha radia allaahu canha wa ardaaha waxay tidhi rasuulkaa safar ka yimi sala allahu calayhi wasalam dabadeetoo ee gurigaan sii yaro diyaariyey oo barando hore oo gurigu uu lahaa ayaan daah sawirale kusii xidhay rasuulkaa soo galay sala allahu calayhi wasalam mar alle markii uu arkay talawana wajhuhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka wejigiisu wuu isbedelay wuxuu idhi dabadeeta yaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaamah aladiina yudaahuuna bikhalqi illaah caashaay ilaahay agtiisa dadka waxa ugu cadaab daran maalinka qiyaame kuwa khalqiga ilaahay shabbahaya kuwa waxa weeye inay wax sawiraan isku dayaaya iyadoo ilaahay jala wacalaa uu yahay waxdahu huwa almusawir iyadoo ilaahay jala wacalaa waxdahu yahay alkhaaliqu albaari waxay tidhi caaisha radia allaahu canha dabadeeta meeshii baanu ka soo jarray waanu googoynoo barkimo ama loo barkimo ayaanu waxa weeye ka samaynay walaalayaal qof kasta oo muslim oo halkan fadhiya ama hadalkan maqlaya ha u fiirsado rasuulkeenna muxamedi sala allahu calayhi wasalam markuu gurigiisii soo galay ee arrin markaa uu ku arkay munkar ah wejigiisuu isbedelay oo ilaahay daraaddii buu wejigiisuu doorsamay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuha almaru lmuslim ayuha alakhu lmuslim wa ayatuha alukhtu lmuslima marka aad gurigaaga munkar iyo xumaan sharciga alla khilaafsan ku aragto ilaahay dartii waa inuu wejigaagu isu bedelo sidii aad uga zuulin lahaydeed wux uga qaban lahaydeed meesha uga saari lahaydna waa inaad waxa weeye ku dadaasho waayo rasuulku intaa kuma gaabsane munkarkii waxa weeye wuu zuuliye meeshana wuu ka saaray munkaraadka walaalayaal guryaha aynu ka ilaalinaynaaynu ka nadiifinayno waxaa ka mid a munkaraadka ictiqaadiga ah ee taabanaya xagga caqiidada sida sixirka oo kale waxaynu ognahay guryo badan baa sixirku soo galaa weliba inta badan wuxuu ka soo galaa xagga dumarka aan caqiidada saxiixa a la barin ee aan towxiidkoodu dhisnayn waxay adeegsadaan qaarkood markaa dad falalowya ah ayay adeegsadaan waxaanay u adeegsadaan kii ay wada noolaayeen ama ninkooda ayay u adeegsadaan iyo zawjkoodii qaarkood markaa waxay uga jeedaan oo ku kalifta inay waxa weeye jacaylka ninkoodu uu jecel yahay sii kordhiyaan oo waxa ay sheegaan wax la idhaahdo sixrulxubbi wax la idhaahdo ayay sheegaan sixirka markaa keenaya xubbiga iyo jacaylka inaanu iyada mooye cid kaleba eegin oo iyaduna ay u muuqato ayaa dumarka qaar ku kalifta waxaa dhacdo dabadeetana qaarkood in waxa weeyaan markaa ninkii uu xanuunsado ama waxa weeyaan markaa arrintaasi dhib aada iyo aada u badan ay gaadhsiiso waxay soomaalidu tidhaahdaa wax badso wax beel bay dhashaa intaay islahayd wax badso inay waxa weeyaan markaa meesha ay ku nin weydo oy ku shaqo weydo oo dhibaata ay ka timaado oo dembi aada iyo aada u weyne ay gasho ilaan sixirku waa gaalnimo eh ayaa waxa weeyaan markaa dhacda walaalayaal munkaraad kale oo ictiqaadiyana way dhacaan guryaheenna si ay noogu hagaagaan caqiidada saxda ah ee saafiga ah aynu ku hagna baaraka allaahu fiikum guud ahaan walaalayaal markaan soo ururiyo waxay guryaheennu ku hagaagayaan ilaahay jalla wacalaa taacadiisa waxa ay ku qarimayaan macaasida iyo munkaraadka wixii ay guryaheennu ku hagaagayaan aynu kula dadaallo waxay nagaga qarimayaanna aynu aada iyo aad waxa weeye isaga ilaalinno cidda ugu horaysa ee ka shaqaynaysa guryuhu inay fasahaadaanna waa shaydaanka weeye arrimuhu ka shaqeeya waxaa ka mid a ninka iyo haweenayda inuu kala kaxeeyo oo gurigu sidaaba uu ku dumo wuxuu ka shaqeeyaa oo kale munkaraadkaa ka sokeeya sidaa awgeed baa qof kaste oo u saciya ama ku dadaala ninka iyo haweenayda inuu isku dhufto ama u kala sheekeeyo ama waxyaabo noocaasa uu la yimaado wuxuu hayaa waxa weeye shaqadii shaydaanka ayuu hayaa rasuulkeennuna wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama man khababa zawjata mri'in aw mamluukahu falaysa mina qofka fasahaadiya qof haweenaydii ka qaribee ka fasahaadiya ee ku dira ee sidaa isku nacsiiya ama ku kala kaxeeyaba falaysa mina kaasi naga mid maaha ariiqadayadii ma hayo hadyigayagii ma hayo uuna khilaafsan yahay baa rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam dumarkana walaalayaal arrintaasi aad iyo aad bay ugu badan tahay gaar ahaan xaaladaha gaar xaaladaha qaar ka mida ayay dumarku u soo diyaargaroobaan inay waxa weeye fasaadka noocaasa ka shaqeeyaan waa in ilaahay jalla wacalaa laga cabsado la ogaado inuu ilaahay ku daalacanayo la ogaado aakhir inay dambayso la ogaado qowlkaaga iyo ficilkaaguba inuu waxa weeyaan markaa qoran yahay walaalayaal wakhtigaa kolley iska kooban mowduucuna wuu ballaadhan yahay meelo badanna xidhiidh buu la leeyahay ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala kelimaadkaa kooban inuu inagu anfaco ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa siduu halkan goobtan barakaysan isugu keenkeenay inuu jannada isugu keenkeeno sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbih alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين